Wiilkan ayaa la sheegay in ay dilkiisii ka dambeeyaan kooxo burcad ah kuwaasi oo rabay in ay taleefoonkiisa ka dhacaan markii uu diidayna waa ay dileen ibraahin cabdi maxamuud sheekh digile ayaa lagu magacaabi jiray wiilka burcadu xalay ku dishay gaariisa wuxuuna si gaar ah kaga dhacay falka lagu dilay meel u dhaxaysa xaafadaha buulamasuuri iyo hodan ee magaaladaasi abuukar xaaji sugow oo ka tirsan waxa loogu yeero wakiilada ayaa ka hadlay kooxda dilka geysatay iyo in ay muddooyinkii dambe dhib ku hayeen bulshada ina lilaahi wa ina ilahi raajicuun yarkaas waa ku geeriyooday buulamazuri gacanka xaq daran baa dishay si aan loo tuhmaayo boqol kiiba boqolna waxaa way ciyaar weeraa dishay tuuri baa lagu dhuftay naaska hoostiisa iyo caloosha baa lagu dhuftay aad uu dhigibaxay waana geeriyooday ilaah u naxariisto gacanka xaq daran baa dishay runtii dhibaatadan muddo dheer bay ka socotaa waagberi kasoo bilaawato buula toofiiq kun iyo xoog iyo buula midnimo sagaara iyo suuqa xoolaha buula hodan iyo iska deg qaybtan manyata ama saud b loo yaqaano buula masalani buula masuuri ilaa iyo tawakal dhibaatooyinkan way ka jiraan runtii waxaan ogahay in haweenkii iyo maalintii ay u kala ahayn dad boodhaboodha wato ciyaal koox koox u socoto tuuriyeysan hooyooyinka xataa markay suuqa aadayeen suwixii hore telefoonyo laga xoogaayo odayaasha markay maqhribka masaajid ka imaan ama cishe ka imaadaan laga xoogaayo falka amniga lidka ku ah ayaa ku badan deegaanada n f d ee xoogga ku haysato dowladda kenya